kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bulsho nabad ah waa maalinimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha shanaad laba kun iyo shan iyo labaatan toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonnaa kaalinta haweenka ay ku leeyihiin nabadhiska soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sheekooyin iyo tusaalayaal haween soomaaliyeed oo kaalin lixaad leh ka qaatay nabadhisida iyo amniga bulshada soomaaliyeed waxaan ka shaqayn jirnay nabadda inaan ka shaqayno markii aan ku leeyahana maanjoorata ahaan labada dhinac markay maamulada qalaaf uu ka imaado labada dhinac laba gabdhood oo kala taageersan ururka xibnahooday ka mid ahaayeen oo yacnaha deegaan ahaan ama fimil ahaan annaga marka ma aan raadin jirin inay isku sii dhacaan waxaa raadin jirnay mar walba nabaddo weydday ugu dambaysoon ka qaadan waxay ahayd guddoomiyaha hadda degmada buuq ugu dambeeya oo degmada ka dhaca waan u tagnay waxaan samaynay inuu talaasul ka qaato buuqa jiro waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan haweenka iyo kaalimihii kala duwanaa oo ay ku lahaayeen marxaladihii dalku soo maray marxaladii lasoo maray macnaha waxay la kulmeen ada hadda hadda marxalada hadda isma weydiinaysid marxaladii lasoo maray waxa ay la kulmeen adiga waa dareemi kartaa waxay ku marxalad figsay ku shaqaynaayeen dagaal ay ku dhex shaqaynaayeen qof dawladda iyo ayaa dawladda ayadoo la dhihi karinay mataqaana ayagu calanka intay hoosta gashadaan ay eeraboorka iyo dekada iyo madaxda kasoo dhaweynaayeen geedaha ay ka jaraayeen geedigaduhuudi wixii magaalka magaalka ayaa la ka jaraayeen waa la dilaayey waa la qarxinaayey waa la kubtanaayey dhibaatada ay soo mareen lama qiyaasi karo dhanka kale waxaa marti inoogu ah barnaamijka doctoresa faadimo ismaaciil maxamed oo khabiir ku ah arrimaha nabaddhisida waxayna sharxaysaa sida ay haweenku saldhig ugu yihiin nabad waarta iyo kaalinta ay ku leeyihiin nabaddhisida door firfircoona way ka qaadan karaan dadaalada nabadda iyo nabaddhiska wadankeena ama nabaddhiska soomaaliya intaba way ka qayb qaadan karaan si muuqda iyo si buuxda ayay uga qayb qaadan karaan waa haddii ay helaan dhiirigelin dhab ah garab istaagi isku tashi waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan xubintii maadayska iyo ra'yiga dhegaystayaasha ee barnaamijka waxaa la gaaray xilligii ay dumarku kaalintooda ka qaadan lahaayeen waa la gaadhay sidaa kuma eegan karro ina rag soo ma ogid xaliimooy inay dumarku doorar badan ku lahaayeen dagaaladii ka dhacay deegaano badan oo soomaalidu degto waanogahay ruqyaay haween nabad keenaya ugub ma aha
barnaamijka waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya hanigoo ah sumaye cabdiqaadir iyo xaye cabdirasaaq bulsho kasta oo dunida ku nool waxaa lafdhabar u ah haween marka laga hadlayo arrimaha haweenka waxaa kugu soo dhacaya tiirka ugu muhiimsan nolosha maanta waana qof haween ah dhabar adeeg joogta dhibaatooyin kala duwan ayay haweenku la kulmaan taa oo ay kaga nugul yihiin bulshada ka shaqaynta nabadda qayb ayay ka yihiin haweenku waxaana mararka qaar dhacda in nafta ay ku waayaan howlo nabadeed iyaga oo ku jira madiino maxamed cusmaan waa inay caan ku ah nabaddhisida waxayna nala wadaagtay khabiiradeeda nabad ka shaqaynta caqabadaha ka hor yimid iyo guulaha ay ka gaartay waxaad nala wadaagtaa khibradaada nabadda ka shaqaynta iyo caqabadaha ka hor yimid inta aad ka shaqaynaysay amuuraha nabadda iyo guulaha aad ka gaartay intii aad ka shaqaynaysay nabadda dalka salaamullaahi calaykum waa magacii waa madiine maxamed isaaq nabadda intaan ka shaqaynayay waxaan la kulanay caqabada badan dadka waa dareemi kartaa marxaladaha lasoo maray khaasatan xagga haweenka annagu waxaan ku shaqaynaynay haween dan yar oo aan mishaar qaadan oo muxuu ahaaye ka shaqeeya bilic soo celinta ka shaqeeya muxuu ahaayeeto qurxinta iyo muxuu ahaayeeto iyo hagaajinta nadaafadda gacanna uga shaqeeya barbaarinta ilmaha iyo hoygii muxuu ahaayeeto waxyaabihii quto daruurigaha ma garat waayahay marka inta inta haweenku ay ka shaqaynayaan amuuraha socoonka caynkaasi oo kala khibradaada caqabadaha ay la kulmaanna maxay tahay sidee marka guulo aad oga gaartaan amuuraha caynkaasi oo kale caqabadaha ay la kulmeen caqabado badan ay la kulmeen marke waxa waaye waa marxaladii lasoo maray macnaha waxay la kulmeen ada hadda hadda marxalada hadda isma weydiinaysid marxaladii lasoo maray waxa ay la kulmeen adiga waa dareemi kartaa waxay ku marxalad figsay ku shaqaynaayeen dagaal ay ku dhex shaqaynaayeen qof dawladda iyo ayaa dawladda ayadoo la dhihi karinay mataqaana ayagu calanka intay hoosta gashadaan ay eeraboorka iyo dekada iyo madaxda kasoo dhaweynaayeen geedaha ay ka jaraayeen geedigaduhuudi wixii magaalka magaalka ayaa la ka jaraayeen waa la dilaayey waa la qarxinaayey waa la kubtanaayey dhibaatada ay soo mareen lama qiyaasi karo iyo muxuu ay nabadda usoo mareen alxamdulil alxamdulilah waxaasoo dhan maanta waa laga imaaday waktigan xaadirkaa waay waxay xusanayaan geedkii ay beerteen mirihiisii oo la gaaray oo la guulaystay oo dawladda guulaysatay oo muxuu ahaayeeto maantay nabad lagu naaloon karo iyo ciidamo dhisan iyo dabaabaad iyo adduunya ay ku dhex jiraan marka wixiina soo maray wixii odhan la soo maray waaba ilownaba
waa tahay waa mahadsan tahay waxaad kaloo inooga warantaa ama inooga sheegtaa sheekooyin iyo tusaalayaal haween soomaaliyeed oo kaalin lixaad leh ka qaatay nabadhisida iyo amniga bulshada soomaaliyeed kuwaasi oo ah markaasi doorka ugu muhiimsanaa wallaahi habaryare muxuu ahay ka sheekooyinka laga sameeyey ama ka ka jira nabadda iyo haweenka wax la shaadaalin kara ma ahan waxaa jirtay gabar soomaaliyeed oo muxuu markaas ahayd gudoomiye urur haween iyo gudoomiye ku-xigeen degmo soo aaday shaqo markay shaqadii soo aaday muxuu ahaayeeto markay shaqadii soo aaday oo shaqadii laga rabay qaranka ay gudatay habeenkii markay gurigeeda tegeysa albaabkeeda hilibkeeda markay gatay lagu dilay baa jirta ma garan waxaa jiray gabar kale oo soomaaliyeed oo galbaabkeeda duguus nimanka laga soo garaacay inta jawaan lagu riday sida dhuxul baabuur lagu dilindileeyay sida qashin waxaa jira muxuu ahaaye gabgabdha waxyaabaha gabdhaha ay soo mareen wax laga sheekeyn kara ma ahan oo ma- ama lahadal ama warqad lagu soo koobi karo aada u weyn haweenka Nacam.
soomaaliyeed marka kaalin caynkee hadda waqti xaadirkan ay ka qaadeen ama ay ka- ay ka qaateen nabadda dalka waqti xaadirka kaalinta ugu kaalinta ugu muhiimsan ay ka- ay ka qaateen Mm.
markee nabadda waxay ka bilaabataa hooyo hooyona nabadda waxay ka bilaabdaa guriga iyadu ay degan tahay marka ugu horeyn waxaa waaye carruurteeda iyo kuwa deriska iyo kuwa mataqaanaa wadada maraa dhibaataysan ay amnigooda iyo nabadooda iyo ka- ay ka ilaalisaa nabadda waxay ka bilaabataa guriga waxayna ku dhamaataa maba dhamaataba nabadoodeeda waa socotaa waa tahay aad- marka doorka ay ka qaateen iyo macnaha waxyaabaha ay soo mareen wax la qiyaasi kara maahan laakiin maanta alxamdulilah maanta waxay maraysaa inay haweenka u heelan yihiin oo u taagan yihiin inay cidda hogaamin laheeday ay codkooda kusoo doortaan inay ayagu tartamaan oo la doorto ama wax la- ama ama ama- ama muxuu ahay wax doortaan sidoo kale sacdiyo macalin maxamuud waa gudoomiye ku-xigeenka ururka haweenka ee degmada baardheere waxaana wax ka weydiinay sida ay u dhiirigeliyaan in haweenku ay qaataan kaalintooda nabadhisida Een, doorka haweenka ay qaataan awalan waxaa ka mid baan dhihi karaa markii aas-aaska koowaad la yidhaha qoyskooda ilmihii aabihii markuu isku dhac imaado mar walba hooyada talansul ayay samaysaa marka haddii aan ka bilowno qoyskii ilaa heer sare aan u soconno een, mar walba wax nabadda ka shaqeeya waaniyo ninka ama ee qaba ama wiilka ay dhashay ama walaalkeed ama abtigeed waa hooyada sidaad ogsoon tahay burburkii soomaaliya markuu dhacay waxaa een, deegaanadii garab istaagay ilmihii garab istaagay hooyagii caawinta koowaad waxa ka geystaan dhihi karaa een, haweenku ahaa marka dhan diiniya ahaana rasuulka sal ly slm qadiija binti qoweyd bay ahayd waxaa hirgeliyey een, aqoonsaday marka gabadhii koowaad oo diinta garab istaagtay maadaama ay ahayd oo dhankaas haddii laga eego ayadana mar walba waxaan dhihi karnaa doorkooda kaalinta koowaad bay ka qaataan diyaar bayna u yihiin in ay heer nabadeed ay ka gaaraan anagu hadda ka ololo ahaan markii aan dhahno degmada anaga qalaafaad fara badan oo ka dhacay degmada baardheera kow laba saddex waxay ahaayeen wixii kaalinta koowaad ka geysanaya haweenka anaga oo urur ahaan markaan dhisanahay een, gudoomiyaha anaga ugu sarreeya gudoomiyaha quraasha aadan cumar haweenka ilaa anaga ku-xigeenada xibnaha s- dambo waxaan ka shaqayn jirnay nabadda inaan ka shaqeyno Een, markii aan ku leeyahana maanjoorata ahaan labada dhinac markay maamulada qalaaf uu ka imaado labada dhinac laba gabdhood oo kala taageersan ururka xibnahooday ka mid ahaayeen oo yacnaha deegaan ahaan ama fimil ahaan annaga marka ma aan raadin jirin inay isku sii dhacaan waxaa raadin jirnay mar walba nabaddo weedii ugu dambeysay oon ka qaadan waxay ahayd gudoomiyaha hadda een, degmada buuq ugu dambeeya oo degmada ka dhaca waan u tagnay waxaan sameynay inuu talaasul ka qaato buuqa jiro een, inuu u samro bulshadiisii een, waad aragtay buuqii dhacay oo ugu yaraa wuxuu sameeyey saameynta ugu adkeedu noo geysta waxay ahayd in uu elboorka naga ku xirmo oo gabdhihii ay dhiigbax u dhintaan allah u naxariista sidii farxiyo abashiiq oo kale marka annagu waxaan nahay nabadda duurka kaalinta koowaad baan ka qaadanaa hoyga nabadaana la dhahaa hooyo waa hooyo wiil walba midka ay dhashay iyo midka kale hooyay u tahay iyadu sidaasaan oran karaa ka urur haween ahaan ma aqoonsan tihiin in haweenka nabadis waarta ama nabad waarta ay ka qaadan karaan ee, nabadda soomaaliya ka idinkana ma dhiirigelisaan haweenkaas haa waan dhiirigelinaa haweenka Een, waxaan ku dhiirigelinaa oo ay doorkooda uga qaataan hadda tusaale ahaan halkudhigga ee gabadhii soo qaadatay reer muduga ahayd waxay tiri ninkaygow iidaa walaalkay walaalkayow ninkayga iidaa wiilkaygow abtigaa iidaa ab walaalkayow wiilkayga iidaa bay ahayd halkudhigga ay soo qaadatay gabadha ayadaa marka la dhaho intaa khilaafka uu ka imaado waa ragga markii la dhaho haddana waxay sameeyaan gabdhaha inay abaabul ku sameeyaan is aruuriyaan ay dhahaan war colaadu ma fiicno baraka hana gelinino ilmaha ma qaadan karno meelaan u qaxnaa ma lahan ay dhahaan bay sameeyaan anigu haddana haweenku waxaan isku wacdigelinaa in ragga in abaabul colaadeed loo dhisin abaabul nabadeed loo dhiso yaan anaga mar walba haddana ka tashanaa dhanka kale dictoresa faadima ismaaciil maxamed waa haweenay khabiir ku ah arrimaha nabaddhiska waxayna sharaxaysaa sida ay haweenka saldhig ugu yihiin nabad waarta iyo kaalinta ay ku leeyihiin nabaddhiska doctoresa faatimo marka hore soo dhawow marka labaadna waxaad nooga warantaa sida haweenku saldhig ugu yihiin nabad waarta iyo kaalinta ay ku leeyihiin nabaddhisida waa su-aal weyn oo cajiib ah Een, haweenku kaalin weyn bay kaga leeyihiin nabad dhiska bulshada sidoo kale haweenku waa lafdhabarta bulshada waxay mar walba u ololeysaa nabad dhiska in nabad waarta la helo in yacni bulshadeedii ay ku noolaato meel nabad ah kaalin aada iyo aada u weyn ayay haweenku ka qaataan nabad dhiska waxayna ku leeyihiin kaalin aada u muuqata ha noqoto la dagaalanka dagaalada ka dhacay wadankeena inay kaalin weyn kaga qaataan in yacni ciidanka ay caawiyaan oo dowladda ciidankiisa inay caawiyaan in nabad dhiska qayb kaga qaataan in wadooyinka ay hooyo ganacsi ku samaysato ay- taasoo muujinaysa nabad dhiska wadankeena soo haweenku saldhig ay uga yihiin nabad waarta iyo kaalinta ugu wanaagsan ee haweenku ay ku leeyihiin nabad dhiska dalkeena mar walibana way ka qayb qaataan nabadda hooyana waa lafdhabarta bulshada haweenkuna waa aas-aaska wadankeena waa quruxda dalkeena mar walibana waa lafdhabar inay ka qayb qaadato nabad dhiska wadankeena aad ay u mahadsan tahay Eed, waxay nooga warantaa sidoo kale haweenka iyo kaalmihii kala duwanaa ee ay ku lahaayeen marxaladihii kala duwanaa ee soo maray dalka iyo sidoo kale nabadhisidda Een, dalkeenii sidaad kaga warqabtaan marxalado kala duwan ayuu soo maray sida dagaaladii tusaale faatimaan haddii dala hadlayd dagaaladii wadankeenii ka dhacayay waxay nagu yeelatay saameyn aada u weyn hadana kuma dhiiranin in hooyo wadankii naga wado oo meelo kale nala geeyo meelo kale aa aadno sida awgeed in marxalado wadanka uu soo maray dagaalaha hooyo waxay ku lahaayeen ama haweenku waxay ku lahaayeen qaybo lafdhabar ah qaybo muhiim u ah haweenka soomaaliyeed taa ay ka qayb qaateen inay wadankoodii ka tegin inay joogaan wadankoodii inaysan caruurtoodii ka wadin inay wadankoodii joogaan inay wadankoodii ku nagaadaan in wadankoodii ay aaminaan Een, sidee loogu dhiirigelin karaa ama lagu xoojin karaa awoodda haweenka gaar ahaan hablaha ama gabdhaha dhallinyarada ee aqoonta leh si ay door firfircoon uga qaataan dadaalada nabadhisidda soomaaliya waa la dhiirigelin karaa haweenka soomaaliyeed haddii la dhiirigeliyo waxay xoojin karaan awoodoodii haweenka haweenku waxay leeyihiin awood qarsan waxay u baahan tahay in laga soo saaro haddii la dhiirigeliyo awooddaasi way kasoo saarmaysaa Een, dhiirigelinta haweenku waa mid cajiib ah haddii haweenku ay helaan dhiirigelin buuxdo waxay dareemi kartaa inay kasoo saarmayso awoodaha u qarsoon haweenka Een, door firfircoona way ka qaadan karaan dadaalada nabadda iyo nabad dhiska wadankeena ama nabad dhiska soomaaliya intaba way ka qayb qaadan karaan si muuqda iyo si buuxda ayay uga qayb qaadan karaan waa haddii ay helaan dhiirigelin dhab ah garab istaag iyo isku tashi ugu dambeyn anigana waxaan kula dardaarmayaa haweenku inay noqdaan kuwa isku xiraan kuwa is- isgarab istaaga kuwa isku duuban kuwa mar walibaba yacni ka qayb qaata nabad dhiska wadankeena aniguna diyaarba u ahay mar waliba nabad dhiska dalkeena inaan qayb ka noqdo inaan dhiirigeliyo haweenkeenana farxad bay ii tahay nabad dhiskoodina ay qayb qayb ka ahaado Een, aad baan u wada jeclahay haweenka soomaaliyeed aad baan u wada salaamayaa dhammaantiina guuleysta haatanna dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhegaysan lahaydeen maadeyskii nabad iyo nagaasho waana kuwan jilyaashii oo maadeys cusub inoola diyaar ah
yaa waaye yaa waaye waa aniga ruqyaay waa xaliimo soo soco xaliimo idilaanba kuu malaynaye soo dhaaf albaab bal warrama ruqyaay anigoon soo hadal baan iskeenay allah adi maa soo hadlaaya xaliimo guriga gurigaagii waaye soo dhow abbaay fariisa inta ma keligaabaa guriga jooga waa maxay aamusnaantanu haa baay keligayaa jooga idilna jaamacaddii ee aaday duqiina meelahaas beled iyo dagaalada laga soo sheegayuu aaday goormuu tegay sow kii maalin dhoweydun imaanayay doraad aa qayladhaan loo soo dira waa cajiib raggii dagaalama oo qoryo isu qaata unbay wax ku yidhaahdeen ruqyaay dhibaato inteeda leeg waayo dagaal aan istaagaynba ma aragtay intaa hooyo uunbaa ku goblamaysa oo carruur uunbaa ku agoomoobaya runtaa waayo abbaay dhibka dagaalku keeno dumar iyo ilmo lee dhakada laga saaraa ruqyaay maxaynu ka yeellaa haddaba dumarkanu miyaanay kaalin ka qaadan karin nabadaynta iyo heshiisiinta bulshada xalyamoy waan ka qayb qaadan karnaa weliba kaalin weyn ayaan ku yeelan karnaa dee bilaa cidibayna dhegaysan weydaa ruqyaay ma niman qoryo isku sita ayayna dhegaysan doona horta aan isku dayno oo aan u kacno arrinka waa si fiicane halkaynu wax ka bilaabi karraa ruqyaay waxaan ka bilaabi karnaa in aan tagno deegaamada la leeyahay dagaalaa ka jira oo aan u kuurgalno xaaladooda haye kadib dumarka deegaanka aan ku baraarujinno inay qaybtooda ka qaataan wacyigelinta nabadaynta waa arrin fiican ruqyaay hawshaas anigu diyaar baan u ahay dagaal wiil baa ku dhintee wiilkuma dhashay soomaalidu tidhaahdaa waxaa la gaaray ka xilligii ay dumarku kaalintooda ka qaadan lahaayeen waa la gaadhay sidaa kuma eegan karro ina rag soo ma ogid xaliimooy inay dumarku doorar badan ku lahaayeen dagaaladii ka dhacay deegaano badan oo soomaalidu degto waan ogahay ruqyaay haween nabad keenaya ugub ma aha runtaa waaye abbaay waa goor dambe waan sii soconayaa ruqyaay saasaynu isku ognahay haye abbaayo sii dhowow ciddana nagu salaan
ashaqa ma baran weli mana beedinaaye ku boogayeynayahow sidii meel bugtiyo gacan lagu kala badheedhaa alla talo waayo qofkani soo wacayaa waalkaygan inaan tartiib u dhaqdo maa lai diidan yahay halow haye idinay seetaabaya halow fiican yaa waaye
odkeeka ku hayta idinay alla dhaayow iga tag waaba igaadi rabtee eebabnahaitigeeka deedlan wada yeeranahayna galabta waad soo dheeraatay walaalkay akhbaartaada keen alcamala yaalasan oo dadbahan weydiyaana walaalow sidan dhan uma xumiye mashquulunbaa iga batay dhadmalamadun weykin udur daare mayba kuwarsade oo maalmoogunba ii teegan haytay barnaamijkii oo wacyigelinta siin marahay asxaabtii baryahan way kala mashquuleen waxaan filayaa hal barnaamijunbaaba kaa dambeeyeyba adii maskiya hoolun marweyban dhabar adeega jari runtii adiga laftirkaaga bowa kaama maarmayno waayo mas-uuliyadda arrimaha bulshadu wax hal qof ku dhaata saaran maaha dhammaanteen waa waajibina saaran runtaa abaa dadka dhamanu ku wada fadeen waxaan ka fikirayay inaan qabanno barnaamij ku saabsan nabad dhisidda iyo doorka ay haweenku ka qaadan karaane siday kuula muuqata adiga boowe ayba helo kor mawduuc shidan bu ah ama inaska kooyana asxaabtii kale waa inaan wargelinnaa iyagana horta war edu walaalay barnaamijyadu amal hanin badi anina markasta wejiga argo
yaa ku dhex qabis miyaa warkaagu
ee mejara war yaa war jooji waxaa oona kenkalikoyn akenlikoylay markun hal ujeedda ayaan leenahay innaga dhaniye ka faa'iidaysiga iga jooji wiilow horta ina lamaadan bes is aragno si un walbadan un falanqayna haja oo waabad isla sii saxan tahaye oo labadeenoo keliya maxaa baan isku sheegaynaa inaan kuhordhiima fadaa is adkeeyo isku dhaafno galabta anaabadii soo dhigatay ma is dhahday wacyigelinta waabadii igu soo gabanaysay miyaa haddaan fahmay
maya idaray huulas oo wacyigelinta ah oo dhab aan sakal inka fahantoy hoos ka siidan aad igu wadid iga jooji boowe aada ii walaagasay dhalinyarin ina maaha dhiblow inaad sidan u tahay maba malayn jirin ee ka waran
may kale inka mala ii jarna
haddii aan intaasi ku dhaafno maadeyskii nabad iyo nagaasho haatanna kusoo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha kasoo dhiibtay barnaamijkan midii laba faadumo sulayban guuleed waxa ay leedahay haweenku waa lafdhabarta ummadda soomaaliyeed waxayna kaalin lama ilaabaan ka soo qaateen horumarka dalka nabaddiska iyo waxyaabo badan suleyqo aadan maxamed waxa ay leedahay haweenka soomaaliyeed waa hormuudka nabadda iyo nolosha dadka soomaaliyeed waxaana bogaadinayaa kaalinta muhiimka ah ay ka qaadanayaan dalkooda hooyo mahadsanediin
guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkan inoogu eg barnaamijkii kow iyo tobanaad ee bulsho nabad ah toddobaadkaanna aan uga hadlaynay kaalinta haweenku ay ku leeyihiin nabadhisidda soomaaliya toddobaadka dambe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan mawduuca labiyo tobnaad kaasi oo ah kaalinta warbaahintu ka qaadan karaa nabadhiska soomaaliya barnaamijka bulsho nabad ah waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowda yurub intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamid ah toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaana allah